maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bishii saddexaad laba kun afar iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir laanteeda tashiga waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqol iyo labaatan faqri- faqradiisa saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay boqol afartan iyo toddobo laba kun afar iyo labaatan kaasoo eedeysana ka yahay sayid cali macalin daa-uud ina bilsan xirsi cusmaan afar iyo labaatan jir ah ku dhasha xamar digandhar keenley kuna xiran xarunta dembi baarista c i d kuna eedeysan qodobada afar boqol soddon iyo afar lala akhriyo qodobka soddon iyo sagaal faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afar boqol iyo afartan faqradiisa koowaad oo lala akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed lana xiray shantii bishii labaad laba kun afar iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir markay aragtay in eedisane sayid cali macalin daa-uud uu maxkamadda ka hor caddeeyey in isaga iyo marxuumaddu ay isdagaaleen ka hor inta uuna fal ku dhicin isla habeenkaas markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in xaaskiisu ku dhahday nin oday ah ayaan guursanayaa oo ilmaha ila koriya arrintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in asiga oo caraysan uu ku dhahay alaabtayda ayaan gumanayaa intii nin kale kugula jiifan lahaa markay aragtay in eedeysanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay isdhaafsadeen kadib taas oo caddaynaysa in eedeysanuhu qorsheeyey samaynta faldimbiyeedka markay aragtay in eedeysanuhu uu gubay qol aan ahaynin qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhiga fadhigu yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin haddii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajeer taasoo caddaynaysa hadduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefanadii marxuumadda taas oo caddaynaysa in marxuumaddu qolkaas joogtay marka uu gu- marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedaysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumaddu ay ku gubteen qolka uu gubay eedaysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumaddu ay qolka dhex joogtay inta badanna taleefanadu ayna qofka ka harin saacaddaasna ay aheyd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumaddu uu u mu- uu- uu ka muuqdo debka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahaynin in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida sida ka muuqata markay aragtay in eedaysanuhu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyey hadalka umadda ay ku dhahda oo ahaa ee in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasna ay keentay in uu xanaaqu ka tanbadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka siddeetan iyo afar faqradiisa koowaad xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka boqol todoba faqradii saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah waxay eedeysane sayid cali macalin daa-uud kuweysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka afar boqol iyo afartan faqradiisa koowaad oo lala akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay eedeysane sayid cali macalin daa-uud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar lala akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay dimbiile sayid cali macalin daa-uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii ahna qisaastii marxuumad lu luul cabdicasiis maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaara maanta oo taariikhdu tahay lixda bisha saddexaad laba kun afar iyo labaatanka